waa salaamatiina maanta dhalinyaro ku soo dhawaada maktabadda stockholm sorry maktabadda council ee magaalada garowe council baa madaxeega koror saarisan waxaa laga aasaasay sweden marka halmani hadalku ma jiro marka kusoo dhawaada dhammaantiin maaragtay maktabadda sto maktabadda council ee magaalada garowe waa habeenkii ugu horreeyey oo aan samaynayno barnaamij yani ka mid noqon doono barnaamijyada joogtada ah oo la yidhaahdo faalada kutubta ama book review marka caawa waxaan jecelahay in aan soo bandhigno sugaanta gaar ahaan dhinaca gabayada iyo maahmaahda labadaa kitaab inaan waxoogaa isku celcelino ayaan doonayaa silsilad la yidhahdo gurmad oo ka kooban shan cadad cadadka koowaad waxaan daabacnay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo toddobadii sideed toban sano kahor sooma kii labaad ma hayo buugga waxaa ku qoran toddobaatan gabay oo kala duwan oo ay tiriyeen abwaaniin kala duwan waa olorin bay ahayd xidiye kala duwan tiriyey mawduucyo kala duwan kii labaad ma hayo kii saddexaadna waa kanaa isaguna waxa weeyaan toddobaatan gabay oo kale weeye oo xul ah oo xiliye kala duwan yani la tiriyey ujeedooyin kala duwana ka hadlayo kan afraadna waxa weeye isaguna waa sidaas oo kale sanadkii labada kun ayaan daawacnay isagana jabuuti baan maarata baraajoogni baan ku sameynay in badan ka ururinay isaguna wuxuu ka kooban yahay lixdan gabay oo kala duwan oo xiliye kala duwan la tiriyey midka saddexaad waxaa isagana la daabacay sanadkii sagaashan iyo sagaalkii baa isagana maarata buugkan la daabacay markiisi koowaad kana waa edishinkii labaad weeye waa kan caawa aan u badnaan doono iyo kan uu ka dambeeyey oo cadadka shanaad isagana waxaa la daabacay sanadkii labada kun iyo shantii waa toban sano silsilad marka waxay ahaayeen ururin gabayada la tiriyey xiliyo kala duwan ayuu ahaa ujeeddadu si markaa maaragtay loo kaydiyo oo ayna u lumin haddii markaa kan kalena waxa weeye oo isaguna yani aan faallay doono waa diiwaanka mahmaayaad soomaaliyeed oo ay ku urursan yihiin laba kun oo mahmaah oo macnaysan isagana qaybtii koowaad waxaan daawacnay sagaashan iyo shantii kana waxa weeye labada kun inuu ahaa iyo wuxuu ahaa laba kun iyo shantii bishii february ayuu kana ahaa waa toban sano maarata waxa weeye buugta iskaasi soo saarta waxaa ugu fara badan qaybta caruurta iyo qaybta dhalinyarada oo fiction noveliska ah iyo sugaanta saddexdaa qaybood baa ugu fara badan maarata gabayada haddaan marka usoo noqono oo aada iyo aada yani dalkeena looga qadariyo waxa weeye waa warbaahinta meesha maanta ay ku jirto bay ku jireen saasaa marka loo jecel yahay waxaa loo waxaan u kala qaybinaynaa marxaladihii kala duwanaa iyo taariikhdii gabayada soomaaliyeed ay soo mareen saddex marxaladood haddaan bugan markaan xoogkaa saarno cadadka saddexaad ah marxaladda koowaad waxa weeye xilligii ka horreeyey kun iyo siddeed boqol iyo siddeetankii xilligii ka horreeyey weeye waa intii uusan gumaysigu dalka soo gelin xilligaas waxaa lagu wada hadli jiray sugaan qaali ah ayay ahayd sarbeeb ah oo gabay ah hadaf noocaas u ah waa xilligii la odhan karay waa xilligii sugaanta dahabiga ahaa weye nasidarra xilligaa wixii maarata la daabacay waa lumeen oo farteena oo qoraal ilbaxnimada qoraalka oo hoysta daraaddeed